Bate in Washington, wishing that you will have a very good Wednesday.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com subax ciida oo wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax arbaco ah siddeed iyo labaatanka bisha juun ee sanadka laba kun saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah casho ibraahim aadan qodobada aan idinku hayno idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo munaasabadda ciidda udxiyaha awgeed ku booriyey shacabka soomaaliyeed inay iscaawiyaan meelna uga soo wada jeestaan kuwa dhibka ku haya ummadda soomaaliyeed sida caadada iyo dhaqanka noo ahayd ba walaalayaal maanta waa maalintii farxadda waa maalintii cafinta waa maalintii isu naxariisashada dadka soomaaliyeed ha eegaano deriskooda ha eegaano danyarta ha eegaano walaalka soomaaliga ee walaalka ah ee intaad haysata aan haysanin ha ogolaanin ilmahaagu inay faraxsanaadaan ilmaha deriskaaguna aanay faraxsanaanin
inta badan idaacaddeenna saaka waxaad ku maqli doontaan damaashaadka ciidda udxiyaha ee magaalooyinka soomaalida ay ku nooshahay qaarkood iyo sidoo kale dab xoog leh oo muddo toddobaadyo ah ka socda qaybo badan oo ka mid ah gobollada qubeeg iyo ontario ee dalka kanada oo halis caafimaad iyo mid dhaqaalaba ku haya shacabka ku nool oo malaayiinka gaaraya ee dalalka kanada iyo maraykanka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo muslimiinta caalamka ayaa maanta u dabaaldegaya xuska maalinta weyn ee ciidda udxiyaha oo ka mid ah labada ciidood ee islaamka intii awoodda maanta oo kale muslimiinta ayaa gowraca xoola kadibna ku sadaqaysta dadka masaakiinta ah si farxadda loo wada qaybsado ku dhowaad laba milyan oo ruux oo gudanaya xajka sanadkan ayaa ku ciidaya xaramka barakaysan ee magaalada maka war talaadadii ka soo baxay dowladda sacuudiga ayaa lagu sheegay in xujaydaasi ay ka kala yimaadeen in ka badan boqol iyo konton wadan oo caalamka ah soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka muslimiinta ee maanta sida weyn looga ciidayo dagaal ayaa talaadadii waxa uu ka dhacay caasimadda dalka suudaan maalin ka hor munaasabadda ciidda udxiyaha kadib markii ciidamada dowladda ay la wareegeen saldhigga ugu weyn ee booliska ee magaalada kharduum dagaalka ayaa waxa uu ka socdaa waxa uu ka dhex socdaa ama u dhexeeya ciidamada uu hogaaminayo genaraal cabdilfataax al burhaan iyo kuwa r s f ee uu hogaamiyo genaraal maxamed xamdaan daglo waxaana hadda diiraddu ay saaran tahay saldhigyo ciidan galbeedka suudaan ayaa sidoo kale colaadda ay kasii daraysaa iyada oo heer naxdin leh ay ku tilmaamayso qaramada midoobey xaaladda ka taagan gobolka darfuur subax ciida oo wanaagsan ah dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre ayaa hambalyada ciidda waxa ay u direen shacabka soomaaliyeed munaasabadda ciidda udxiyaha labada mas-uul ee ugu sarreeya dalka ayaa waxa ay sheegeen in ay muhiim tahay in nabad in nabadda laga wada qayb qaato wariyaha v o e da magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warkan soo diray
madaxweyne xasan iyo ra-iisul wasaare xamse ayaa si wada jira hambalyo ugu dira munaasabadda ciidul-adxada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu yeera bulshada soomaaliyeed ku wada waxaysanay taageeraan ku wada taagta daran si ay kaga qayb qaataan farxadda ciidda ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay dhammaantiin ciid wanaagsan ciid ilmubaarak wa kulla caamin wa antum bikhayr taqabal allaahu mina waminkum saalix alacmaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay mar kale ciid wanaagsan walaalayaal gaar ahaan inta xajka maanta taagan waxaan leeyahay ayaguna allah idinka aqbala acmaasha ducada aada soomaaliya usoo duceynaysaanne allah aqbala iyadana anayaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sida caadada iyo dhaqanka noo ahaydba walaalayaal maanta waa maalintii farxadda waa maalintii cafinta waa maalintii isu naxariisashada dadka soomaaliyeed ha eegaano deriskooda ha eegaano danyarta ha eegaano walaalka soomaaliga ee walaalka ah ee inta aad haysata aan haysanin ha ogolaanin ilmahaagu inay faraxsanaadaan ilmaha deriskaaguna aanay faraxsanaanin waxa aan haysanaa si kasta ay u yaryihiin aan wadaagno aan isku dayno ilmaheenna meel kastoo ay joogaan inaan ka farxino aan isku dayno kuweenna waxaystow waalidiinta qaarkeed kurbada iyo maxaanku irahda welwalka ay qabaan inaan ka bi'inno unan qalbigooda maanta maalintii farxadda dadka dhamma inay farxaan ayaa habboon sidaas daraaddeed waxaan leeyahay dadka soomaaliya meel kastoo ay joogtaa walaalayaal hal isu naxariisto ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo sanadkan ka mida malaayiinta gudanaysa rugniga waajibaadka xajka ayaa ugu hambaliyeeya ciiduladxada isagoo ugu yeera dadka soomaaliyeed muhiimadda ay leedahay dadku inay nabadda ka shaqeeyaan iyadoo la garab istaagayo dowladnimada soomaaliya waxaan hambalyada ku aadan munaasabadda ciid aladxa almubaarak kun afar boqol afartan iyo afar hijradii nabiga caleyhi salaatu wassalaam hawada u marinayaa dhammaan ummadaha muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan gaar ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal wa kullu caam wa antum bikhayr maanta dadkeennu waxay u baahan yihiin inay huraan maalkooda iyo naftoodaba in ay u huraan sidii loola dagaalami lahaa looga xoreyn lahaa dalkeenna cadowga haysta marka naf hurid baan u baahannahay maal hurid baan u baahannahay waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyt sida uu nebiyullaahi ibraahim iyo wiilkiisu ay tunkooda intay soo raraan dhagaxa ay ugu dhisayeen beytka ilaahay ayaan inaguna maanta u baahannahay inaan dalkeenna u dhisno masaajideenna u dhisno jidadkeenna u dhisno buundooyinkeenna u dhisno inaan dhulkeena dhisanno ayaa la rabaa sidaa darteed ciiddaas waxay astaan u tahay daldhis waxay astaan u tahay in nafya maal loo huro dalkaaga dadkaaga iyo diintaada intaba mar kale waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaanan u rajaynayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed inay ku ciidaan nabad bashbash iyo barwaaqo meel kastoo ay joogaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlaya munaasabadda ciidda ayaa mar kale dul istaaga siday kaga go-an tahay dowladiisa la dagaalanka masuq maasuqa isagoo xusay in lala dagaalo masuq maasuqa inay muhiim u tahay dowladda dowladda soomaaliya ma ogolaanayso in wax yarka ee gabadha jidka shaahiga ku gadda sokorta rubaca sokorta ay soo gadatay cashuurta laga qaaday in nin inta jeebka ku shubto uu la baxsado ballan ilaahayaan dadka soomaliya hortiisa ku galaya marna inaan la ogolaanayn raallin aan naga noqonin war ka joog ha ku garab siinin nin tuuga ha la soo safanin waa tuug tuugga qof xadaa roon tuugga ummad xaday lalama safan karo tuugga ummadda xaday ummadow xaday islaantaas maskiintaa ee koobka shaahiga gadayso ninka qaraha jidka dhinaciisa ku gadayo bajaajlaha mootada jidka muxuu ah ku wato oo maxaan ku irahday kirada muxuu ah bajaaj usoo ilmihiisa ku irsaaqayo lacagta laga aruuriyo ninka raba inuu inta qaato daara ku dhisto nairobi apartments uga gatay istanbul uga gatay adduunyada uu ku waxeeyo maya maya walaala ma dhacayso ma dhacayso ilahay idankiisa subax subaxyada kamida gurigaaga ha uga soo libisanin ninkaas tuugga inaad difaacdid maxaa loo xiraa maxaa loo haystaa maxaa loo ceebaynaa maxaa loo karaam waa la ceebaynaa waa la karaamo tiraa wuxuu mudan yahay sharaf iyo karaamo iyo heybadana ma laha ninka alla ka cabsa waayna sharaf ma leh
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo hadal qaaday go-aanka dowladda la xiriira masuq maasuq isagoo barbar dhigay al-shabaab iyo masuq maasuqu inay yihiin kuwaan wax isdoorin markay timaado dowladnimada nooma kala sokeeyaan dadka soomaaliyeedu ogaada ninka shabaabka ee na qarxinaya ee kan tuuggaha cashuurta xadaaya nooma kala sokeeyaan isku si aan ula macaamilana isku qiimaya agteenna kaliyihiin kama sokeeyo cashuurta ninka xaday kan maxaanku raa afar iyo tobanka oktoobar maxaanku rahday zoobo dadka ku qarxiya kama sokeeyo kama sokeeyo waalidiintii iyo ardaydii safka ugu jirta shahaadada inay ka soo qaataan wasaaradda tacliimta kii qarxinaya kama sokeeyo kama sokeeyo kuwa hoteelada dadka fadhiyo shaay cabayo shaqada maanta isoo ka nasanay kuwa inta ku galo isku qarxiya kama sokeeyo ninka cashuurta xaday kan cashuurta la dhuuntay kan ku kaalmeeyey in cashuurta lala dhuunto dakhliga dowladeenna waa inaan ku filnaanaa dhowr jeer oo hore ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud si adag kaga hadlan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo go-aanka dowladdiisa maalmihii lasoo dhaafana si weyn ayaa isha loogu haya tillaabooyin ay qaadeen hay-adaha baaris ee kuwa garsoorka la khariiray in lasoo xiray dad lagu tuhmayo eedda musuq maasuq cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mahadsanid cabdulqaadir dalka kenyana gaar ahaan magaalada nairobi muslimiinta ku nool oo u dabaaldegaya farxadda munaasabadda ciidda carafo ayaa saaka waxa ay ku tukanayaan goobo kala duwan oo loogu talagalay in sanadkan ciidda lagu ogo kumanaan soomaalida ku nool xaafadda isliya ayaa ka mid a dadka farxadda ciidda u damaashaadaya wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed oo goor dhow la kulmay qaar ka mid a soomaalida xaafadda isliya xilli ay ku sii jeedeen goobaha ay ku ciidayaan ama ay ku tukanayaan salaada ayaa warbixintan ka soo diray nairobi
inkastoo ay tahay goor hore oo aroor ah haddana wadooyinka magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii ayaa lagu arkayaa dad badan oo gashan labiskooda ciidda oo ku sii jeeda masallayaasha ay doonayaan inay ku tukadaan salaada ciidda carafo tirada dadkan u dabaaldegaya munaasabadda ciidul adxa ee magaalada nairobi aad ayay u badan yihiin munaasabadan ayaana ka mid ah munaasabadaha ay dadku aada u damaashaadaan oo ay isugu soo baxaan waxaa jira dhowr goobood oo loo qorsheeyey in dadku ay ku tukadaan salaada ciidda carafo dugsiga sare ee loo yaqaano islii hay ee ku yaala bartamaha xaafadda isliya ayaa ka mid ah goobaha ay dadku hadda kusii qulqulayaan oo ay doonayaan inay ku ogaan salaada labada ragca ee salaada ciidda carafo waxaa goordhow qeybo ka mida wadooyinka xaafadda islii aan kula kulmay ee qaar ka mid a soomaalida xaafadda islii xilli ay kusii jeedeen goobaha ay doonayeen inay ku ogaan salaada ciidda waxaana wax ka weydiiyey dareenkooda saaka farxadda ciidda iyo sida ay u dabaaldegayaan waa ku salaamay khadarow magacaygu waa abshir cali saafi waxaan u soconnaa inaynu salaadii ciidda soo tukanno waxyar kadib dawaad arkaa quruxda dadku u ciidahayay iyo mataqaana damaashaadka iyo wadooyinku say jaamka u yihiin iyo waad aragtaa marka ummadda muslimiinta meel kastoo joogaanba waxaan leeyahay kulla caam waanta barkhayr ilaahay cibaadada haynaga aqbalo yow islii waxaan isleeyahay show tobankii sane ee labadii sane ee koroonuhu jiray waxaan isleeyahay soomaalida laba jibaar baa ku darsantay miyaa dee waa adiga arkaba meel la maraya maleba marka sida looga ciidayo aad baa loo ciidaya dee mool qurux badanoo weynna waa loo dhiso hadda waxaan u malaynaya xataa baabuur ka bixi mayse marka ay salaada ka soo dareeraan halkaa unbay meeshaa docda unbay ka geli doonaan baan u malayn marka niyo waad artaa quruxda iyo dadka iyo jawigiisa u saxan yahay adiga khadar eeba ciiddu kaa muuqataa wanaagsan oo wacamraada dhammaanteenba magacaaga adigana bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdirasaaq maxamed oo ku nool magaalada nairobi ciid mubaarag qadar iyo dhammaan v o eda hadda ayaan ciiddu u soconnaa runtii salaadii ayaan soo tukanaynaa maasha allah ciiddan ciidihii hore way ka duwan tahay waxaa moodaa inay dadka aad u soo baxeen isugu soo baxeen dadka ciid wanaagsan ayaan leeyahay dhammaantiin runtii aad ayay qurux badan tahay maanta waa maalin farxadeed waaye waa maalin ciid ah marka waxaan rajaynaynaa ciiddan ciiddeeda kale insha allah inaa ilaahay nabad nagu gaarsiiyo waddankeenoo nabad ahna ilaahay nagu gaarsiiyo ka waran sida laisugu soo baxay saaka inkastoo xilli hore aroor ay tahay haddana ka waran dareenkiina iyo diyaargarowga salaada inaad tukataan aad ugu jirtaan sida hadda arkaysaba ummadda waxaa waaye tartiib tartiib ayaa loo soo buuxinaya meesha laakiin hoolkan barxaddan aadka u weyn ee isliihay waxaa moodaa in gebi ahaanba la buuxin doono oo meel hadhowti laga istaaga la weyn doono marka dadka xaafadoo idin aad ayay isugu soo baxeen ciidihii kan ka horreeyey waxaa moodaa inay ka duwan tahay ciiddan marka aad ayaa la isugu soo baxay jawi qurxoonna waa la qaadanaya dadka aad ayay u soo baxeen ciid wanaagsan cabdisaaf ciid mubaaraq qadar ciid wanaagsan magacaaga ku bilow
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamuud xareed saaxiib ciid mubaarag baan ku leeyahay aniga magacayga horta waxaa la dhahaa cabdikariim sheekh cabdulaahi waxaan joogaa nairobi waxaan u ciidayaa caafimaad barwaaqo bashbash keliya waxaa jirta annagoo ciidsan oo faraxsan xaggana waa murugaysannahay sababtoo ah waxaa jirta dad ehel iyo qaraaba ah oo isku le isku colaad ka dhex taagan tahay meesha la dhaho wardheer degmada wardheer gaar ahaan santarka tuuloguban meeshaas oo adugu dee markii dhan walba laga fiiriy dowladdu xal ay u aragtay inay meesha ayada aad tirtirto oo horaana gacanqaad ka dhacay xalla loo waayey marka calaaya taxaal waxaan leenahay hal qof oo naga dhinta ma rabno nabadgelyaan ku baaqayaa dhammaanna dadka ehelka iyo qaraabada ah inta i taqaanayo intaana aqooninba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan soo dhawow magacaaga ku bilow marka hore ciid wanaagsan ciid wanaagsan maa sha allah antum bkhayr maa sha allah ummadda islaamku meel walbay joogaan dhammaan waa salaamayaa ciid mubaarak baan leeyahay saaka dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaanna waan salaamaya insha allah ciid calashaan ciidan ciideeda kale allah ina gaarsiiyo cafi caafimaad iyo maaragtay ciz iyo sharaf iyo karaama allah inagu gaarsiiyo ka waran nairobi islii saaka si looga ciidaysanay wallaahi maasha allah ummadda islaamka aad bay u ciidayaan si aad welibana maaragtay qalbi furan kalgacayl wanaag walaaltinimo isjecel waxaan ku sii rayn lahaa kalgacaylka kasii dheer inay soomaaliyana saa isku sii ahaadaanoo nabad intay nooga sii dhalatay ay bahashu issii raacdaan kasi yaan sii jeclaan lahayn insha allah maaragtay ummadda islaamka maasha allah waan u bogaadinayaa meel walbay joogaan khayr baan u rajaynaya insha allah cabdiqaadir cali axmed dhagacadda ku magaca dheer waa saaka si fiican baanu ciid wanaagsan ciid wanaagsan cimilada magaalada nairobi oo aada u qabow maalmahan waxaad dareemaysaa in caruurtu aanan weli guryaha laga soo saarin oo xili hore oo goor hore oo aroora ay tahay laakiin dadka hadda wadooyinka ku qulqulaya ay kusii jeedaan masallayaasha salaadu waxaay u badan yihiin dadka waaweyn si guud muslimiinta dalka kenya gaar ahaana soomaalida kenya oo dhan ayaa saaka si isku mid ah ugu dabaaldegaya munaasabadda ciidda carafo khadar nairobi
aad ayaad u mahadsan tahay khadar weli wararka ciidda udxiyaha ayaan ku jirnaaye soomaalida ku nool magaalada toronto ee dalka kanada ayaa maanta waxa ay u dabaaldegayaan ciid al adxa si la mid ah muslimiinta kale ee dunida inkastoo ay saacado dambeeyaan marka loo eego kuwa geeska afrika soomaalida ayaa farxadda ciidda waxa ay ku qaadanayaan goobo u gaar ah oo loo diyaariyey warkan waxaa soo diray wariyaha v o eda magaalada toronto xuseen nuur xaaji inkastoo soomaalida ku nool toronto ay ku ciidaan meelo kala duwan haddana inta badan waxay isugu yimaadaan goob ay sanad walba qabtaan maamulka masjidka khaalid bin waliid ee magaaladan toronto bulshooyinka kale ee magaaladan ayaa sameeya sidaasi si lamida ujeedka ugu weyn ayaa lagu sheegay in soomaalidu ay helaan meel u gaar ah oo ay farxadda iskula wadaagaan islamarkaana caruurta iyo dhallinyarada ku dhashay ama ku koray halkan loo baro muhiimadda ay leedahay isu imaanshaha gaar ahaan xilliyada farxadda sida maanta oo kale soomaalida ayaa isku imaanshahaasi uga faa'iidaysta weyneynta ciidda halka caruurta iyo dhallinyaraduna ay u noqoto meel ay ku cayaaraan ama ay ka helaan khibrad cusub sheekh abuukar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto ayaa ka waramaya halka soomaalida ay ku dabaaldegi doonaan saacadaha soo socda iyagoo weyneynaya munaasabadda ciidul adxa sida looga bartay masaajidka khaalid bin waliid runtii wuxuu diyaariyaa sanad walba meel lagu ciido ayuu diyaariyaa yacni sanadkan waxaa lagu ciidayaa meeshii ciiddii fidriga lagu ciiday oo ah yacni siddeed afar afar eber highway twenty seven oo ah yacni maaragtay north of highway seven ah yacni maaragtay waa la jirdino special event center meesha la yidhaahdo marka dadkuna waxaan ugu baaqaynaa insha allah inay iska soo qayb galaan yacni halkaas dad aad u tiro badan baa isugu imaan doona isu hambalyan doona ku farxi doona ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo ciidda iyo acmaashan saalixa inta dhibaataysanna ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatada inuu ka qaado ilaahay subxaana wa taala waddankeenana abaarta ilaahay inuu ka qaado colaadda ka qaado ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan ka baryaynaa dunuubteenoo dhan inuu noo dhaafo maxamed bashiir badal oo ka mid ah soomaalida degan magaaladan toronto ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay helista meel soomaalida u gaara oo ay iskula wadaagaan farxadda ciidda xuseen waa mahadsan tahay soomaalida inay hesho meel u gaara ay ku ciidaan ayaga caruurtooda aad ayay muhiim u tahay dadweyga muslimiinta ku nool meeshaani sidoo kale ayagana waxawaaye waxay leeyihiin meelo ay ku ciidaan arrintaani marka waxay uga dhigan tahay caruurta soomaalida ku dhalatay meeshaani inay arkaani dadkii ka waaweynaay oo waddankii ka imaaday inay arkaan dhaqankii iyo qaabkii loo wada ciidayo qaabka lasu marxabaynayo waxyaaba badana uga soo baxayo waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta ciid wanaagsan sanadka dambe allahn u gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo insha allah dhanka kale waxaa jira kala duwanaansho marka qofka uu ku ciidayo soomaaliya iyo qurbaha maadaama dalkan maalinta ciidda aysan ahayn maalin fasaxa waa ka nuurdiin maxamed oo ka waramaya arrinkan xusinow aad ba u mahadsan tahay ciidan lagu ciidayo canada waxay ka duwan tahay ciida lagu ciidayo soomaaliya waayo lama dareemayo inay tahay maalin ciid tahay dadka muslimiinta gaar ahaan dadka soomaaliyeed ilmaha iskuulka laga reebaya xusenow in caruurta la dareensiiyo inay maalinto maalintooda tahay inay maalinta muslimiinta ay tahay baa la dareensimaya dadka maarata shaqaynayana maarata shaqa maalinta ciida shaqada fasax ay kasoo qaataan sida ay ku muujiyaan inay ciidi tahay oo muslimiinta ay leedahay laakiin wadankan aan joogno oo aa maalin shaqo badankooda ta ma fahansano inay maarata ay ciida muslimiinta tahay inkastoo dalkan maanta ay tahay maalin shaqo haddana muslimiinta badankood ayaa fasax kasoo qaatay shaqooyinkooda si ay u weyneeyaan munaasabadda ciidul adxa xuseen nuur xaaji v o a toronto
ciid mubaarag ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan kullu caam wa antum bikhayr dab xoog leh oo muddo toddobaadyo ah ka socda qaybo badan oo ka mid ah kaymaha gobollada kubeeg iyo ontario ee dalka kanada ayaa weli halis caafimaad iyo mid dhaqaale ku haya malaayiin qof oo ku nool dalalka kanada iyo maraykanka qiiqa ka soo baxaya dabkaasi ayaa waxa uu caburiyey hawada gobollo badan oo ay ka mid oo ka mid ah dalkan maraykanka oo ugu daran yahay gobolka michigan haddaba maxaa loogu guulaysan layahay in la damiyo dabkan khasaarahuse intuu la egyahay su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa nuur xasan nuur waxa uu weydiiyey maxamed xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan qaybta siyaasad dejinta ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee kanada kuna nool gobolka manibota ee dalka kanada dabkii ilaa iyo hadda wuu socdaa muddo hadda laga joogo dhowr asbuuc oo bilowday wuxuu ku fiday qaybo ka mid ah wadanka gaar ahaan dhanka bari gobolada quebec iyo ontario ilaa iyo haddana dadaalada lagu deminayo oo laba qaybooda aad si fiican bay u socdaan dhinac waxaa la isku dayaya in la xakameeyo oo maaragtay dabka inaanu ku faafin qaybo cusub sidoo kale in la badbaadiyo dadka dhulka dabka kacay ama eriyooyinka u dhowdhow dadka ku nool in lasoo badbaadiyo labada dadaal oo is dhinaca socda ayaa ilaa iminka socda laakiin dabkii ilaa hadda wuu socdaa waayahay marka dabkan waxaa lagu sheegay mid ka mid ah kuwii ugu waaweynaa ee canada ka kaca gaar ahaan dhulka kaymaha ah marka maxaa ka dhigay maaragtay dabka inuu noqdo dab saas u weyn
walaale dabka waa runtaasaa sheegtay weeye dabkan canada marka la eego waa taariikhda inta la xasuusto waa midkii ugu baaxadda weynaa sidoo kale waxyeelada badnaa marka dhowr sababood baa loo aaneynayaa inay maaragtay sidaa u noqoto midda koowaad waxa weeye xilliga uu kusoo beegmay oo ahayd maaragtay xilli aan aan weli kuleylihii bilaaban bishii shanaad aakhirkeedii ilaa bishii lixaad midda labaadna waxa weeye kuleyl zaa'id ah iyo dhirtioo qalalan iyo maaragtay cimilada aada isu bedelaysa ayaa sabab looga dhigi karaa marka qodobadaas isu tegay ayaa la leeyahay way way siyaadiyeen in dab intaa leeg uu dhaco lamana filan waana markii ugu horreysa taariikhda canada dab noocaas uu ka kaco
waa garta marka maxay tahay marka sababaha loo xakameyn layahay maadaama toddobaadii uu hadda dabka uu socdo waxyaalaha ugu badan ee maaragtay waa waa infrastructure-ka ama maaragtay qaabkii loo shaqayn lahaa loo howlgeli lahaa markuu dabku kacay xogta annagaan hayno wasaaradda environmentiga iyo isbeddelka cimilada waddanka canada waxa uu leeyahay in ka badan boqol iyo labaatan kun oo firefighterska ama dadkan dabdamiska ah waxaa xusid mudan markaa sagaashan kun oo ka mida inay u shaqeeyaan qaab volunteer ah waddankan waddan baaxad weyn weeye inta badan marka dadkaasi waxay u badan yihiin remote area dadka volunteerka ah oo macnaheedu tahay wenezuel markii wax dhacaan un inay maaragtay waktigooda qayb ka mida geeyaan oo maaragtay soo volunteer galayaan si isxilqaan ah baaxadda dabkan iyo waktiga uu qaatay oo dheer awgeed iyo dadkii oo aan training badan haysan waxay adkaysay in maaragtay dabkii ka jawaabidii loo baahnaa aan aanay meesha iman sidoo kale caqabada jirta oo maaragtay aan aan anaga og dareensannahay waxa waaye waddankan waddan federal system waaye marka dhulka iyo maaragtay responsibilityga koowaad waxaa leh provincial waaye isago dowladda federaalka ay tusaale ahaan haddii ay rabto inay wax ka qabato gobol ee dab ka kaceen tusaale ahaan quebec ama ontario waa inay la shaqaysaa gobolka markaas mas-uuliyaddu saaran tahay marka expertiiska iyo aqoontii iyo maaragtay infrastructureki kale loo baahnaa dhan waxay yaalaan gobolka lakiin dowladda federaalka ah waxay kaga caawin kartaa un keliya maaragtay coordinationki iyo iyo wixii loo baahnaa diyaarad haddii aan lahayd ama qaab training dadkii maaragtay wixii resource in laisu geeyo oo hal mar meeshii la howlgalo taas marka wada shaqayntii iyo isfahansiintii labadii dhinac ayaa laftigeeda way way way daahisay dadaaladii loogu gurmanayo waaya in maaragtay arrintaa la xakameeyo waaya marka ilaa iyo hadda ma jiraa wax khasaare ah
dabcan khasaaraha nafeed wuu yaryahay khasaaraha nafeed marka la eego maadaama dhulka uu dhul fog fog yahay saan sheegay dhirtuna ay dhir aada u dhaadheer tahay oo maaragtay dadka deegaankuna ku yaryahay laakiin sidaan wada ogsoonahay khasaare dhaqaale oo aada u weyn baa soo gaaray waddanka diyaarad duulimaadyo badan ayaa la hakiyey ama dib loo dhigay ama la kansalayba xataa taasoo kale marka dhaqaale sidoo kale dhaqaalaha gudaha oo maaragtay transportationka u horeeyo isbedel weyn baa ku yimid marka wixii o dhan baa chaos baa galay arrimaha dhaqaalaha aada u xoogan marka loo eego midda nafta
kaasi waxa uu ahaa maxamed xasan oo ah sarkaal ka tirsan qaybta siyaasad dejinta ee wasaaradda deegaanka ee dalka kanada waxa uu warramayay nuur xasan nuur bukhaari
wamaalin ciido magaceedu weyne mudaniyo marwooyinba kala maqnaanina manta adaryo aylumaawar iskumayno marmushaaxo maalintaa weyn yaala mooga
mubaarag ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan guud ahaan baahinteenii saaka iyo caalamkana intaas ayaan kusoo koobaynaa dhinaca farsamada waxa uu ahaa nuur xasan nuur bukhaari waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno ciid mubaarak madaxido madaxigii rasuulkiyo inaad madad ku qaadin maanta cadar iyo aynu maawareed iskumayno